waa doorashada si fiican bay u dhacday waa la tartamay saddex nin oo musharaxiina ku tartamayey doorashada waana lasii ogaayo hadde ayaamaha dhan waa laisu diyaarinayey dabadeedna nin la yidhaahdo axmed geele xaaf loo yaqaano axmed ducaale geele ayaa soo baxay oo xaaf la yidhahdaa kusoo baxay ninkii kale wareega kula soo gudbayna hadde wuu ogolaaday isagoona doorashadiina wuu aqbalay si weyn buu ninkaasi ugu guulaystay dabadeedna anagu waa la joognay hadde dowladda anaga roolkaana kulahay waxay ahayd inaanu doorashada goobjoog ka noqono oo maadaama nimanku doorasho ay qabsanayeen aanu fiirino bal sida loogu tartamay bay ahayd isla markiina meeshiis meeshaasa lagu dhaariyey marka doorashada si wanaagsan bay u dhacday oo maaragtay runtii dee furan oo loo jeedo waayahay doorashada si wanaagsan bay u dhacday wasiir bartamihii bishii abriil waxaad tagtay cadaado waxaadna hakisay doorashada in aysan qabsoomin arrimo la xidhiiray dib u heshiisiin lagu sameeyo maamulka dhuusamareeb iyo kan cadaado xamar ayaad isugu keenteen shirkiina dib u heshiisiintii way hagaagi weysay doorashadiina way dhacday sidee marka labada maamul hadda ay u wada shaqayn karaan labada meeloodba waxay ku khasban yihiin inay ka shaqeeyaan sidii loo midayn lahaa maamulkaas dadka la isugu keeni lahaa caasimada dastuuriga ah ee dhuusamareeb loogu guuri lahaa wadahadalku taasuu ku saabsanaa annaga waktigaana meesha isugu keennayna dee taasaa laga wada hadlayey saddex sidii toddobaad aan kasoo qabsanay cadaada wuxuu ahaa wakti aada u yar oo aan su-aalaha dhan looga jawaabi karin akhirkeena waxay noqotay dee in aan laga maarmaan ay tahay in doorashada la galo oo meeshaa kasoo baxo madaxweyne madaxweyneha hadhow dadkiisa ku qancin kara waxyaala adag oo go-aan adag qaadan kara oo waxyaalaha maaragtay adag ka jawaabi kara inuu soo baxo muhim bay ahayd haddana waa lagu khasban yahay in ay maaragtay wada hadlaan oo heshiiyaan dowladda federaalka ahina arrintaas dadaal bay ka gelaysaa wixii fududayna beesha caalamka ruuxeedu waa arrintaa diyaar bay u tahay laakiin waa mas-uuliyadda fuushay laga bilaabo habeen hore doraato subax doorashadii ka dhacday magaalada cadaado oo madaxweyne xaas hadda dushiisa fuushay inuu raadiyo dhinacii kale ee reergal waa tahay wasiir laakiin waxay ka cabanayaan maamulka galgaduud gaar ahaan dhuusamareeb waxay sheegeen in doorashadu intaanay dhicin ka hor la wada heshiiyo laakiin hadda soo uma muuqato in caqabad kale ay sii noqon karto maya ma noqon karto firi markii horeba maamulku waa jiray galmudug waa jirtay maamul bay ahayd meesheeday joogtay waa la aqoonsanaa dowladii federaalka bay ka mid ahayd dhuusamareebina waa jirtay oo nimanka joogaa ehlu sunnaha meesha waa joogeen xaqiiqo jirta ayay labaduba ahaayeen kaliya waxaa dhacday madaxweynihii galmudug ayaa meesha ka baxay oo laba sano waktigiisii ka haray dowlad federaal oo cusub baa dhalatay waxay isku daday oo keliya bal fursadda marka inay ka faa'iidayso waktigaa yar oo kooban in wax laysu soo dhaweyn karo wax cusub marka meesha ma iman wax cusub meesha ma iman doorashadu mar walbaba waa lagu khasbanaa inay dhacdo waayo wakti bay lahayd doorashadan anagu cid midaan xukunaba maba ahaba waa bahalka doorashooyinka maamul goboleeda u iska leh dastuurada iyo xerarkoodaa sheegaya marka de haddana waa lagu khasbanyay maxaa dhumay maxaa dhumay oo hadda keenaya inaan la heshin in la wada hadlo weye haddayba sahlantaan la oran karaa waayo go-aanada adadag oo ay tahay in laga gaaro iyo tanaasulaadka madaxweyne ay u baahan tahay la dadku doorteen ogaamada qaarkood gaari kara marka an waxaan qabaa inaysan tani caqabad noqonayn ay noqon karto fursad waana wax lagu khasban yahay oo hadda suurtagal ma aha in qoloba ay ka sheegato dhinac labadaba waxay ku dhisan yihiin waa maamulkaas loo dhan yahay weye dadka in la midayo marka waa in lagu khasban yahay